Maamulka degmada Qardho ayaa dhagax dhigay mashruuc laami lagu saarayo mid ka mid ah waddooyinka mara magaalada Qardho waxaana ka qayb galay dhagax dhigka waddada duqa degmada Qardho mas'uuliyiin ka tirsan dowladda hoose iyo qaar ka mid ah madaxda shirkadda Dhismooyinka Albaashid oo ah shirkadda hirgelinaysa mashruuca waddadan Haashim Xaaji Maxamed oo ka mid ah madaxda shirkadda Dhismooyinka Albaashid ayaa ka warbixiyey qaabka ay u dhisayaan waddada maanta waxaanu taagannahay waddo cusub oo loo samaynayo magaalada qardho waddadan magaceeda waxaa la yidhaahdaa waddada xaafadda wadajir ayay martaa waxay ka bilaabataa meeshan hadda aan taagannahay oo ah waddada qoryaca sare waxayna ku xidhmaysaa waddada la yidhaahdo nawaawi ama xigoos sare ayay ku xidhmaysaa dherarka waddadu waa siddeed boqoloo mitir ballaceedu waa toddoba mitir waxaa la saarayaa laba leeyar oo labaatan sentimitir oo carrakaawo ah waxaa loo gudbayaa in la saaro saddex leeyar oo laami ah waxaan rajaynaynaa annagu aan damaanad qaadnay inaan muddo bil ah gudahood aan ku dhammayno saa u jeedaan qalabka iyaga oo idilwa kuwa halka yaalla qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda hoose ee magaalada qardho ayaa sheegay in wax weyn ka tari doonto waddadan isu socodka dadka iyo gaadiidka waxaana farxad noo ah inaannu maanta u dhagax dhigayno xaafadda wadajir wadda ballaceedu uu yahay toddoba mitir dhirarkeeduna siddeed boqoloo mitir uu yahay ayna dhisayaan loo doortay kambaniyaasha puntland ugu kuwaaladka badan kambani ka mida oo la yidhahdo kambaniga albaashid
ka wasaarad ahaan wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta mar walba iyadoo dowladda uga wakiila qualitiga iyo waxa la dhisaayo qaabkay noqodayan baa waxa qaabkii hore wax laga bedelay ee wasaaraddu u shaqayn jirtay dhismayaashii hadda waddadaan oo kale quality control baa la sameeyey tasti baa laga qaaday ciid ilaa ay waddadu dhammaadaysona supervision waa ku yeelan oo mar walba waddadu meeshay marayso iyo shaqada la qabadayo wasaaradda howlaha guud waa la socdaysaa korjoogtayn bay ku samaysaa bulshada magaalada qardho ayaa bogaadiyey waddada laga hirgelinayo magaalada iyagoo u mahad celiyey maamulka degmada qardho
haddaan ka warramo baahidaan u qabnay laamiga xaafadda samara baahi aad u weyn bay ahayd aad baan ugu faraxsannahay laamiga cusub oo naloo soo bilaabay aad baan ugu faraxsannahay waaxda dowladda hoose umahad celinaya jblg aan u mahcelinaya kambaniga albaashid baan u mahad celinaya waan soo dhoweynaynaa mashruucan haddaan nahay xaafaddan wadajir oo aad iyo aad baan ugu baahnayn waddadatan runtiina waxaanu jecelnahay inaanu ka qayb qaadanno nafii maalba aanu ku bixno haddii la idinka dhigo waxaanu u sheegaynaa mujtamaca qardhoodna inay ku dadaalaan horumarinta degaankooda iyo degmadoodaba waan la shaqaynaa maamulka iyo kambaniga albaashid oo aad farsamooyin fiican uga qabtay puntland waanu soo dhoweynaynaa baaraka allah fiikum baan leenahay cabdi saciid duqa degmada qardho ayaa u mahad celiyey dadkii ka qayb qaatay hirgelinta waddadan waxaan ku faraxsannahay marka in waddadaas xaafadda ka hirgasho oo xaafaddaas muddo naawulaysay waxaan u mahad celinaynaa guddiga xaafadda oo ah guddi runtii aad u qiimo badan oo ka qayb qaatay furitaankii waddada markii la bannaynayey guryihii dumey qaybtooda ka qaatay waxaan u mahad celinayaa dadkii guryaha iska lahaa oo oggolaaday in guryahoodii waddase u marto dumiyey si gaara waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo xildhibaan hore baarkakardheere oo gurigiisii oo dhan intiisii badnayd ay waddadu martay laakiin danta guusa oo fiirinaya ka leexday wuxuu tusaale wanaagsan u yahay dadka fahansan waddooyinku muhiimadday leedahay dadka muwaadiniintu tusaale u yahay waxaa la rabaa xaafad aan waddo lahayn xaafad maaha markay guri iyo waddo noqoto in waddadu ay muhiimsanaato oo qofku uu ka laabto waddada